magacayga sayno faarax baa lay dhahaa suuqan waa lagu wada noolaa dad masaakiina ku noolaa wax walbaan ku gadgadanaynay hooyooyin oo maxaan ku leeyahay masaakiinaan ahayn aad u rafaadsanaan ahayn qultiyoonaan meesha u soo raadsanaynay ilmahaan ku biilanaynay subaxa saakaana silacan asagoo aan imaannay wax allaale iyo wax noo baxay oo ilaahay abuurtay ma jiro saan aad arkaysaanuu suuqi noqday aad iyo aad alluu rafaadsan yahay kollayna amarkan xag alla unbuu ka imaaday maqaadirta ilahay meel looga dhaqaaqa ma leh alxamdulilaahi rabbialcaalamiin dowladdana waxaan ka codsanaynaa sharafta leh walaalahayna ah inay gacan weyn ay ka geysato suuqan oy dadkan ay awalba iyada caawinayso oo garab istaagaysa haddana ayna caawiyaan oyna soo garab istaagaan dhibkan dhib yar ma aha meesha ka muuqda siiba annaga hadda maamooyinka iyo odayaashan meeshan taagan saaka aad iyo aadaan maaragta aan waxayna uu gubta marka waxaan jecel lahay in nala soo gaaro oo nala soo caawiyo markana saddex ka eh inta la gubte wax gubo aan ka saynana ma jiro waxaan rabnaa dawladda inay soo caawiso dawladda suuqa ee sukurid u yeesho oo dadkan ilaaliso dadkan maanta meel ugu baxsanayo aan ka sayna ma jirto maxaa yaele ilmihii kulli waa ka bilcaanta daba tuuran saaka meesha masaakiin ahay ilmaan ku korsanayne iskuul iyo dugsi aan uga baxsanayne masiibad baa ka dhacda laba jeer baa nagala gube wixii naga gubana ma garanayno dawlad waxaan ka codsanaynaa inay dugashaayni noola ceemiyo oo dugashaay noola dhiso oo noola imaadaan yaan rabnaa maanta wax naga gube ma jiri karno wixii guban baa u maannaa subaxa suuqan aan ka ganacsanaa oo ilaa maanta ereygaan ka ganacsanaa marka dadkii makadkan joogaan een maanta musiibo weynaasha meeshan ka dhacday waxaan asaga hor dawladda waxaan ka codsanaynaa dawladda national iyo county oo way joogaan waxaan rabnaa dawladda waxaan asaga dhibkan samaynayo maalin walba in dawladda ee dadka ka qabato oo ee daba raacdo dadkan asaga ee dawladda inay raadiso oo ee qabato aad baan ugu baahannaa suuqan gubtay hataa war kama hayin boodho boodhaan subaxdii soo raacay oo suuqan ka xamaalanaynay arigan gegedanaynay carradii gubin baan soo galaa saaka markay laba saac ahayd raggii mushimaayaha meelaha joogan waxay noo sheegeen ama lix saaci dabkan inuu kacay ibili oo rubac haddii la soo ordana meel durkunbu dabkii ka kacaa layidhi dabkii asaga ahaa guryaha waxaa saarnaayeen caws fara badan cawskii asaga ahaa umbaa caws caws sii daaray kor u booday guryo badanoo waaweyn baa sigteen islaan aa meel wax ka khasaara badan male fariijo badan iyo alaabo fara badan oo dhar ee gadanaysay lacag ilaa sidii la sheegay saddex milyan ku dhow iyo qadar ayaa ka gubatay islaantaasaa ugu khasaara badan dadka suuqa annagan kalena dhibaataa ku dhaca dadka danleyda aha meel maanta hergelaayin ma laho anigan kula hadlaayo abqa meel aan dhigtay waa iga gubatay markaasaa awgeed wax gubana ma sheegi karna masiibooyinkana wax badanay dhaceen qof haddaan u danayni karno qofkaasaa guba aan dhihi karnana ma jiro